waxaa jira xildhibaano inay gudbiyeen mooshin ka dhala madaxweynaha mooshinkaasoo baarlamaanku uu qabtay marka ilaa imise xildhibaan baa gudbiyey dastuurku wuxuu qorayaa saddex meelood meel inay madaxweynaha eed ku soo oogi karto wuxuu waafaqsan yahay moosinku dastuurka tirada kuma sheegi karo laakiin way ka badan tahay intii sharcigu oggolaa marka ma xildhibaano saxeexay baa mise waa xildhibaano guud oo intay istirsadeen guddoonkunu guddiy moosinku xeer hoosaadkeenu ku yaallaa iyo dastuurkaba dad is aruursaday oo iska hadlayna maaha waa wax qoraal iyo sharci iyo qaanuunka waafaqsan waan gartay laakiin marar kala duwan bay xildhibaan dhacday in xildhibaano aan goob joogin oo kale liis lagu daroo la gudbiyey marka tani ma ka duwanaanaysa ma xaqiijinaysaan xildhibaanadiina gudbiya inaa wada saxeexdeen oo ay ahaayeen xildhibaano ku wada socda arrintan annagu wax fayga ka hadli mayno waxaanu ka hadlaynaa dad xildhibaanaha mas-uula oo dareen ay qabeen qoray waan gartay nuxurka marka aad u u cuskateen inaad mooshinkan keentaan muxuu yahy war dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay madaxweynaha ayagaa doortay kalsoonidiisu kalsoonidoodu ku fadhiyaa xukuumadda ayagaa door kalsoonidooda ku fadhidaa ayaga ruuxo shacabkii bay wakiil ka yihiin oo shacabka kalsoonidiisa ay ku fadhiyeen haddii dalka wax ka xumaadaan meesha ka xumaadaan mas-uuliyad baa ka saaran golaha shacabku waa hay-adda dalka ugu sarreysa mas-uuliyad daran ee ayaga xildhibaanadaas saarnaayeen bay guteen waxayna u taalnaa golaha baarlamaanka inay arrintaas go-aan ka gagareen ee inta wax isu sheegaysa hadday sharciga waafaqsan yihiin dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan dalkii waa burburay waa la socotaa dowladnimadii saddex sanaa la marayaa doorasho lama qaban karaa la yidhi mana u soo dhowa nabadgelyadii ma wanaagsana tuulo tuulo u gudbi karta lama arko boobkii dhaqaalaha boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dawladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam daro shaqa shacabkii waa fakriyey kordhaysa nololnimo jirto waxaasoo dhana eedihii shacabkay ka imaanayaan xildhibaanaday ku dhacayaan waa khasab xildhibaanadu meelay oo ciirsadaan inay helaan ama taraha ku gudbiyeen ama sharciga hala tiigsadeene meel looga baxa male midaanina waxay ka mid tahay waxsiyaabaha ay xildhibaanadu ku mateli karaan shacabka oo ay ku bandhigi karaan wax ay aaminsan yihiin waan gartay xildhibaan dadkasu waxay aada isu weydiinayaan iyada oo aad bedesheen adigu sanadkan sanadkii hore dabeeqadii sanadkan bilowgiisa aad bedesheen ra-iisul wasaare in haddana haatanna xukuumaddii ee madaxweyneha aad leedihiin waxaan doonaynaa in dood laga keeno taas miyaanu muuqan in baarlamaanku uu ku mashquulo keliya in marra ra-iisul wasaare cusub la magacaabo marra madaxweyne la eriyo mooshin laga keeno shaqadii baarlamaankiina xagga ujeestay ma u muuqataa horta markaan kuu sheego baarlamaanku markuusan dhaqdhaqaaqinna waxaa la oranayaa wax matalayaal weeye oo dadkii bay galeen oo laaluush bay qaateen oo intaasoo ceebaha la saaraya markuu tilcamo qaadana ceeb la-aan maaho adna waxaad sheegaysaa la sheegaya annagu waxa dadku sheegayo shardi maaha inaan raacno xildhibaan waxaad tidhi macnaha haddii dhaqdhaqaaq la samayn waayo laakiin dhaqdhaqaaqiinama waxa weeye oo keliya oo laydin soo doortay inaad madaxda xilka u magacowdaan ama aad ka eridaan miyaan shaqooyin badani oo shuruucdii ama meelo kale idiin oolin waa ka mid weeye waa ka mid waxa weeye mida ugu wadaran weeye mas-uul kastaay cidda uu mas-uuliyadda u hayo wuxuu ku leeyahay dhaqdhaqaaqooda inuu kontaroolo waxqabadkooda inuu la xisaabtamo hadduu khaldan yahay in lagu qabto waan gartay haddii ay wanaagsan tahay in lagu abaalmariyo marka waxaa af ingiriiska lagu yidhaaha oversitku meeshuu ku yaalaa baarlamaanku waa leeyahay shuruuc inay dejiyaanna waa leeyihiin labadaba waa xuquuq waajibaad ay leeyihiin wey xildhibaanadu muran badani kama taagna inaad shaqada leedihiin laakiin shaqadiinaba xagga u batay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo haddii uu madaxweynuhu eedan leeyahay maxaad xilligii ay taagneed uga hadli weydeen oo markii ra-iisul wasaarayaasha la bedelaya aad u odhan weydeen madaxweynaha khaldan halkii aad ra-iisul wasaaraha dhinaciisa u ordiseen farjarow sidaa la socoto muddo raad iyo googol laga joogo bishii may two thousand laba kun iyo afar iyo tobankii yaa baarlamaanku wuxuu gudbiyey qaraar ah usoo jeedinayo madaxweynuhu inuu isxabsilo qodobo badan bayna ku qoreen arrintaas baarlamaanku dareenkaasi isla xildhibaanadan bay ahayeen ku arrintaa gudbiyey wixii ay markaa ka cabanayeen oo la ballan qaaday in wax laga qabto waa ka qabsoomi weydeen dalkiina farihii buu ka sii baxay sida tan annaga oo muddada inaynu ugu dhammaato ayadoo burburkan iyo gaajadan iyo cadaalad daradan iyo boobkaani socdo nama qabato midaasi waxa weeye waanu soo bandhignay waxa weeye haddii cid wax lagu soo eedeeyana dee hadda ama waa rumoobaysa ama waa beenoobaysaa madaxweyneha qudus xaq buu leeyahay inuu isdifaaco oo uu muujiyo in waxa hadda laga lagu haysto aysan jirinin